waxaa war-saxaafadeed ay soo saareen in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalka ay si adag kaga horjeesteen go-aan ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka ninka lagu magacaabo aadan madoobe go-aanka aadan madoobe ayaa lagu sheegay in xildhibaan cabdulaahi xaashi abiib uu lumiyey xubinnimadiisii golahaas taasoo ay ka soo horjeesteen xildhibaanadan tallaabadaas ayay ku tilmaameen in gebi ahaanba ay ka soo horjeedaan islamarkaana aysan waafaqsaneen sharcigooda iyadoo warar la helayo ay sheegayaan in xildhibaanadaasi ay wadaan mooshin ka dhan ah aadan madoobe aadan madoobe ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dhakhtar cabdulaahi xaashi abiib uusan soo xaadirin golaha baarlamaanka in ka badan laba fadhi oo xiriir ah isagoo aanan soo gudbin sababta uu ku maqan yahay cabdulaahi xaashi abiib ayaa eedo isdabajoog ah oo la xidhiira musuq maasuq iyo maamul xumo uu ku eedeynayay madaxweyne xasan sheekh isagoo dacwadiisa iyo eedda u gudbiyey dalalka iyo hay-adaha maalgeliya dowladda federaalka tillaabada uu qaaday aadan madoobe ee xildhibaankan looga saaray baarlamaanka ayaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeya xasan sheekh maxamuud